tirintii cutubkii toddoba-iyo labaatanaad markaasaa waxaa soo dhowaaday gabdhihii salefaxaad ina heefer ina gelecaad oo ahaa ina maakiir ina manase oo ahaa ree manase ina yuusuf oo magacyadii gabdhihiisana waa kuwan maxlaah iyo nocaah iyo xoglaah iyo milkaah iyo tirsaah oo iyana markaasay ishortaageen muuse iyo wadaadkii elacaasaar ahaa iyo amiiradii iyo shirka oo dhan xagga iriddii teendhada shirka oo waxay yidhaahdeen aabbahayo wuxuu ku dhintay cidladii laakiinse isagu kuma uu jirin kooxdii is urursatay oo rabbiga geesta ka ahayd oo kooxdii qorrax ahayd ilowse isagu wuxuu u dhintay dembi uu isagu lahaa oo isagu wiilalna ma uu lahayn inkastoo uusan wiilal lahayn magacii aabbahayo maxaa qabiilkiisa looga dhex baabi'inayaa haddaba aabbahayo walaalihiis dhul dhaxal ah nagu dhex sii markaasaa muuse arrintoodii keenay rabbiga hortiisa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi gabdhaha saleefaxaad wax quman bay ku hadleen haddaba hubaal waa inaad dhul dhaxal ah aabbahood walaalihiis ka dhex siisaa oo waa inaad iyagaa aabbahood ka dhaxal siisaa oo waa inaad reer banu israa'iil la hadashaa oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa haddii nin dhinto oo uusan wiil lahayn markaas waa inaad gabdhihiisa dhaxal siisaan oo hadduusan gabadhna lahayn markaas waa inaad dhaxal siisaan walaalihiisa oo hadduusan walaalo lahayna markaas waa inaad adeeradiis dhaxal siisaan oo hadduusan aabbihiis walaalo lahayna markaas waa inaad dhaxal siisaan mid xigtadiisa ah oo isagu hal ahaado oo taasu qaynuun xukun ah bay u ahaan doontaa reer banu israa'iil sida rabbigu muuse ku amray kolkaasaa rabbigu muuse ku yidhi buurtan cabbaariim soo fuul oo balfiiri dalka aan reer banu israa'iil siiyey oo markaad aragti dabadeed dadkaagii dhintay waad ku darman doontaa sidii walaalka haaruunba ugu darmaday maxaa yeelay eragayga baad kaga caasideen cadladii siin markay dadka shirku diriireen ee aad aniga quduus igaga dhigi weydeen biyaha agtooda iyagoo u jeeda kuwaasu waa biyihii maribaah oo ku yaal kadeesh oo ah cadlada siin markaasaa muuse rabbiga la hadlay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha ruuxyada binu-aadamiga oo dhan ha doorto nin u taliya shirka oo hortooda dibadda ugu baxa oo hortooda gudaha soo gala oo iyaga dibadda u hoggaamiya oo gudaha soo geliyay inaan shirka rabbigu ahaan sidii ido aan ido jir lahayn markaasaa rabbigu muuse ku yidhi waxaad soo waddaa yashuuca inanuun oo ah nin ruuxu ku jiro oo gacanta dul saar isaga oo waxaad isaga soo hor taagtaa wadaadka elacaasaar ah iyo shirka oo dhan oo hortooda amar ku siiyo oo waxaad isaga dul saartaa sharaftaadii si shirka reer banu israa'iil oo dhammu ay isaga u addeecaan oo isagu waa inuu ishortaagaa wadaadka elacaasaar ah oo isaga wax ugu weyddiin doono xukunka uuriimka rabbiga hortiisa iyagu ereygiisay dibadda ugu bixi doonaan oo ereygiisay gudaha ku soo geli doonaan isaga iyo reer banu israa'iilka isaga la jiraaba kuwaas oo ah shirka oo dhan markaasaa muuse yeelay sidii rabbigu ku amray oo wuxuu soo wada yashuuca kolkaasuu soo hor taagay wadaadkii elacaasaar ahaa iyo shirkii oo dhan oo gacmuhu dul saaray oo amar buu siiyey sidii rabbigu muuse kula hadlay